waxaa magaalada dhowsmareeb caasimada galmudug ka furmay shirka qaran ee nabadda iyo xasilinta degmooyinka dalka kaasoo soo qabanqabisay wasaaradda arrimaha gofdaratinta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo tan galmudug garab taagan iyo sidoo kale hay-adaha ka taageera nabadda soomaaliya shirkan oo socon dara muddo dhamaan ayaa diiradda lagu saraya sidii loo dardadgelin lahaa qorshaha qaran ee lagu xasilinaya degmooyinka dalka waxauu shirku isu keenayaa mas-uuliyiinta heer federaal heer dowr goboleed ee wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale la taliyaasha khubarada dhanka amniga iyo xasilinta degmooyinka dalka shirka ayaana furitaankiisa waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deriye guraye isagoona faafaahin ka bixiya shirka waxyaaba ku saabsan yahay iyo waxyaaba laga hadli doono
waan ku faraxsannahay in halkan la isugu yimaado iyadoo lagu gorfaynayo ama lagu talo wadaagayo ama aqoon isuweydaarsi halkan la isku dhaafsan doono ku saabsan guddiyada nabadda iyo xasilinta ee laga sameeyey degmooyin guddiyadaas oo sida laga dhawaajiyey ahmiyad weyn u leh soo kabashada dowladnimada ee degmooyinkaas iyo shacabka ku nool maantana la rabo in halkan degmooyinkii laga sameeyey koonfur galbeed oo maantay ay ka joogaan agaasimayaal iyo rag in muddo a ka soo shaqaynayay deegaankaas ay ku soo gudbi doonaan wixii laga bartay guddiyadii la sameeyey faa'iidooyinkii laga gaaray caqabadihii lagala kulmay galmudug ayadana ay soo gudbin doonto degmooyinkii laga sameeyey ayanu sidoo kale guddiyadii la sameeyey faa'iidooyinkii laga gaaray iyo caqabadihii lagala kulmay iyo meesha hadda waxu marahayaan kulamada noocaan oo kale ah sida runtaa waa kulamo muhiim ah waxayna tusinaysaa soo kabashada dowladnimada soomaaliya iyo sida istiidyadu isugu xiran yihiin wax walba oo shaqaha socda looga wada soconayo waan jecelnahay ka galmudug ahaan martida sharafta badan ee istiidyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ka timid inaanu ku soo dhoweyno shaqooyin hore loo qabto halkan oy wasaaradaha sida runtaa muxuu ahaayeen arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ee galmudug ay guddiyadaasi shaqooyinkooda hormuud u ahaayeen waxaan rabnaa shirku haddii uu socdo maalmaha gabangabada haddaad wakti haysaan koonfur galbeed iyo hirshabelle waxaa la yihahdaa safar dheer dheer oo dhulkaa ma galaan diyaaradu bay raacaan in safaro ilaa lix boqol toddoba boqol oo kilomitir ah oo galmudug dhexdeeda aad gashaan ood soo booqataan horta degmooyinka halkaa idinla fadhiya oo ilaa xarar dheere iyo hoobyo iyo wisiil iyo baxdo iyo aada soo martaan shirkan ayaa la filaya in laga soo saaro warmurtiyees rasmi ah oo ka kooban go-aamada tallaabooyinka la fulin karo oo lagu taageerayo dowlad dhiska inmadaynta xasilinta dalka qaybihiisa kala duwan kaasoo laga fulan degmooyinka dalka qaybada kalgadisan ayna filayaan maamulada galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya ee dowladda federaalk somalia iskaashanaya iyadoona la filayan kasoo baxaan waxyaabaha ku oola oo laga hortegayo caqabadaha ka dhanka nabadda iyo xasilinta degmooyinka dalka soomaaliya